barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale xiriirka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimci bisha maarjna waa shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo toban idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mida mid ka mid ah hal abuurada ku nool magaalada burco oo ka sheekaynaya waayaha jacaylka waxaanu isku galaasahayn maxaanku dhahdaa in nin bulaalo la dhaho ninkaasi wuxuu ahaa nin bulshaawiyah oo aada macallimiinta iyo ardayda iyo bulshada ula noolya ay xiisayso wuxuu waayo badan sidii ahaado maalin maalmaha ka mid abaa ninkii iskuulka yimi isagoo oo isbedel ka muuqdo oo ninkii maxaanku dhahdaa imeelku maahayo oo maqan oo aada isu dhalan rogay
sidoo kalena qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mida wiil soomaaliyeed oo saddex jeer u tahriibay sacuudiga hase yeeshee ciidamada sacuudigu ay saddexda jeerba dib igu soo celiyeen soomaaliya waxaad sidoo kale maqli doontaan aan barnaamijka ka maqnayn dhinacii heesaha dabacsan
waaw codkaas maryan ruungoordhow ayaynu dhegaystayaasha caashay maqashiin doonaa isagoo dhammaystiran welibana shiribka ka dambeeya sheekooyinkaas iyo qodobo kale waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida shalay dagaal dhex maray ciidamada galmudug iyo ururka al-shabaab waxaa lagu qabtay ilaa labiyo labaatan maxaabiis ah haddaba ciidamada galmudug ayaa maanta soo bandhigay maxaabiistaas oo qaarkood ay qabeen dhaawacyo ka soo gaadhay dagaaladaas taliyo ku-xigeenka ciidanka booliska galmudug cabdi jaamac xabeeb ayaa sheegay in dhallinyaradan lasoo khalday ay u samayn doonaan dhaqan celin sidoo kalena sharciga la horgeyn doono
laba wariye ayaa jimcahan maanta ah maxkamad loo soo taagaya dalka turkiga iyaga oo lagu eedeynayo in ay shaaciyeen sirta dalka oo ay gacana siiyeen hay-adda argagixiso iyagoo baahiyey war sheegaya in militariga dalka turkiga uu si sira hub ugu gudbiyo siriya labada wariye ayaa u shaqeeya wargeys layidhaahda jamhuuriyad oo kasoo baxa dalkaasi waxaana laga yaabaa inay mutaan xukun xabsi daa'in ah haddii lagu helo dembiyada lagu eedeeyey
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijkii dhallinyarada maanta ayaad ayaad halkan ka dhagaysanaysaan caashe cuudey waxaan filayaa jacaylka iyo dhallinyaradii waxbaa kala haysta aad iyo aad waaba laisugu dawgalay welibana ciyaal iskuulkii ciyaal iskuulkoo bugaagta iyo waraaqaha yararka inta la qoro bugaagta inta loo duso marka break timeka la aada iyo waraaqaha la dhexgelinayo waa waa hawl culus wixii isbedelay caasha iminka s m s iyo ma garanaysaa facebook iyo whatsapp iyo iyadoo halkaa la joogtaa facebook laga jatamaya waa markii la cadibnaa miya marka bugaagta la dhexgelin jiray waa berigaas weeye haatan adigoo fasalka idinkoo wada fadhiya amaanto dhan sheekada socotaa labadiinii qofoo qofna kursigaa fadhiyo qofna kursigan fadhiyo amaanto dhan sheekada socotaa ayaa sheekada socotaa waaw cid alle cidida ogina haye ma wax jirto wada hadlaya ma jirto waxaa la moodaa arday nood qaadanaysa oo fasalka macalinka wuxuu sheegaya qoraysa laba Macall- kalaa socota macalinkana way la socdaan meel kalena waa loo socdaa oo weliba ismaaciilow ku darso een, ardayda qaar weliba ee waxay soo qaataan kombiyuutarro yaryar ama laptops wax loo yaqaano waxay usoo qaataan kalaasada haye marka inta badan macallimiintu way ka hadlaan waxay yidhahdaan waxaa loo isticmaali karaa markaad fasalada fadhidaan inaad ku isticmaashaan oo keliya waxyaabo ku saabsan eh, lectureka ama casharada ka socda fasalka haye de macalinka wuu cashar si- kale ma geli kartid cashar kalema geli kartidaa lagu leeyahy marka macalinkii mar hadduu sabuuraddii kusii jeedo laabtobkiinu adigu kugu soo jeedo marka way adag tahay siduu ku fiiriyo marka mararka qaar ardaydani way kaa horeysaa intaasoo beej baa laysku dulfuraya markuu macalinka soo socdo waa la bedelaya boggii waxa la dhigtay.
marka macallin wax fahansan weeye macallinkaa leh wax badan ka soo arkay aad iyo aad aad iyo aad marka khaliif isxirsi ismaaciil oo ku magac dheer haariye waa hal abuur ku nool magaalada burco wuxuu curiyaa suugaan kala duwan xilli uu safar ku tegay magaalada hargeysa ayuu u warramay wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac wuxuuna ka sheekeynayaa wiil ay fasalka wada dhigan jireen oo qiso jacayl ay la kulanto welibana jacaylkiisa ka tahriibay markaa qaybtan hore maanta bal aynu dhegaysanno
shirwacow saaxiib jacaylka haddii aynu horta ku horeyno jacaylka waxaan ka idhi waxyaabo badan baan ka idhi waxaanse kuu soo qaban karaa maan sida beernugul way intayna soo qaban bal horta adiga say sutiin adiga bal ninka la yidhaahdo haaririye iyo jacaylkii ma saaxiibba ma colba ma isku wanaagsan yihiin mise weligood ba ismayd arag niyow shirwaca waxaan u malaynaya inaanaan saaxiib ahayn baan u malaynaya oo kolka waa colowdeen Ma- adigu dee kolley horta iminka hadda ilaa hadba saacaddaad joogtee kolley saaxiib ma nihin Ah, marka waayo horaa jiray iyo waxba waxa weeyaan warkutaallo horaad u haysaa baan filaya baalka caloolxumo kolley de- dee horta waxaa la yii ninba een, eh, caynka gubaaday meesh- ninba meesha bugta isaga bilbashaa marka uurku taalla way imanaysa wayda dhexdhexaadin doonaa oo dhexdhexaadimaadii samayn doonaa kolley haddaanu adiga aanu ad hadda ayadaan isuma fiicna waxaa laga yaabaa dhalinyaro badan oo waayaha nolosha iyo weliba saaxiibtinimaad wadaagtaan inay iyaga isu fiican yihiin oo ayadaan dhanaba oo kala marnayn baa laga yaabaa yaa taasi ma jirtaa haa way dha- walal way dhacaysa een, way dhacaysa Een, waxaaba ka mida een, maasida aan kuu sheegayay beernugul oo aan ka sameeyey dhacdo dhaba oo maxaanku dhahday anigu aan s- usoo taagnaa maxay ku saabsaneed anigoo dugsi sare dhigta oo magaalada burco markaa jooga ayaa waxaan dhigan jiray iskuul waxaanu isku galaas ahayn maxaanku dhahday nin bulaalo la dhaho ninkaasi wuxuu ahaa nin bulshaawiy ahoo aada macalimiinta iyo ardayda iyo bulshada ula noolya ay xiisayso wuxuu waayo badan sidii ahaado maalin maalmaha ka mid abaa ninkii wuxuu iskuulka yimi isaga oo isbedel ka muuqdo oo ninkii maxaanku dhahday meel ku maahayo oo maqan oo aada isu dhalan rogay marka bulshadii ama qof kastoo yaqaanay wuxuu isweydiiyeen inuu talo ninkii bulaale maxaa ku dhacay oo ni- ninkii su-aashiisiibaa badatay ninkii qof waliba wuxuu isku dayay inuu waraysto maxaan ku dhahay bal xogtiisa ogaada wuu isa warrami waaye wuxuu yidhi aniga ma warrami karaayo warkii u dhibsada markii uu ninkii warrami waayey iskuulkii ma- maalin aanu ka rawaxnay ayaan ninkii israacnay dabeedna ninkii waraysi dheer ayaan la yeeshay ninku wuxuu yidhi jacayl baa igu dhacay jacaylka inan baan jeclaa buyo aad iyo aad baan inantaa u jeclaa iyaduna sidaan jeclay si leeg bay jeclay annagoo jacayl dhaba abuurnoo soo wada barbaarnay oo maxaanku dhahday kalgacal isu qabna ayaa inantii fiisa loo soo dira waxaa la waa lagu dhoofinayaa fiisa kuu soo baxay diyaargarow inantii way timi wuyi oo dhoof baaba yimiba dhoof baa yimi walaalo dee sharci baaba inantii loo soo saara waa waayaha nolosha imika taagan haa waa waayaha taagan ee de kolley jiri kare taagan weeye marka go-aan nololeed iyo waayo dhanba halkaa iyadaa imanaya cajabi cajibaya kadibna maxay sidhaaheen kadibna saaxib maxaan ku dhahdaye inantii wu- waxay tidhi fiisa i yimi bal maxaan ku dhahdaye arrin baynu lahayn arrinkaas waa arrin ballaadhan waa arrin in badan aynu soo dhisaynay maxay noqonaysaa wuxuu yidhi wad iyo calaf waxaan ahayn jacaylkeennaa ka weyn wad iyo calaf waxaan ahayn jacaylkeennaa ka weyn fiisahanya waxaanad sheegaysa innagoo nolosha isla qaybsanno oo barwaaqaysano ayaa ka mudane Een, maxaanku idhaahdaaye een, fiisahan inaga daa dabadeedna waxay tii niyow saa noqon maysa fiise lasoo qarash gareeyo labaatan kun oo dollar oo maxaanku idhahdaye dee lasoo lagu soo jabay ka baaqsan noqon maysa talada dib ugu noqo inankii halkaa uu dhaafin waaye markaa isagoo go-aan wuxuu qaatay inay gabadha fiisiyi ka tanaasusho iska joojiso isla markaana ay noloshooda iyo jacaylkooda wada wataan ay iyagu wada joogaan haa fiisahaasina inuu meesha ka baxo dee maxaanku dhahday iyadu labadooduna laba wada nool ay noqdaan aanay kala dheeraan ayuu isagu jeclaysta waa go-aan adaga iyadiina maxay yeeshay marka iyadu waxay tidhi taasi waxaan u malaynaya inaanay soconayn si xal baan raadinayaabay tii fiisaha ka baaqan maayo waan dhoofayaa saasaan ku tawakalaya jacaylkeen iyo kalgacalkuna waa halkii Een, haddii inta aan maqanaya aan sharci kuu heli karo maxaanku dhahay dee sharciga aan kuu helo waan ku dhoofinaya haddii aan sharci kuu waayana marka u horreysa aan dalka imaado ayuun baynu meher iyo aroos howlgalkiisa gelaynaa marka qorshe cad baabay siisaba markaa aanu saa isu ogaana bay tiri qorshe cad bay siiso si aynu isku ogaano ayay tidhi dee ciwaanana waynu kala haysanaa waynu wada xidhiidhaynaa saasaynu isku ogna wuxuu yidhi anigu ku ilaawi maaye mar haddaad halkaa dhigtay dee waa adiya kaskaa sidaad yeeshaa waa adiya kaskaa markaa iyadaa talisoo go-aan ka gaadhay go-aankii ama gunaanadkii iyadaa xaajadii goysay iyada ayaa xaajadii goysay iyada ayaa xaajadii goysay markaasay maxaanku dhahdaa inantii dhooftay ladhan bay ka degtay ladhan wuxuu inantii dabeedna in muddaa markaanu xidhiidhkii wadnay ee xidhiidhkii iyo sheekadii noo socotay muddo ka bacdi waxaa yimi gaabis oo xidhiidhku marba inuu soo gaabinayo maxaanku dhahay halkii uu taagnaa kasoo gaabinayo oo saluug baa yimi ma garanaysaa ka bacdi ciwaanadii inanta aan ka hayaba way bedeshay buy cajabi cajib gadha dhow meel alla meel ugu hagaago wuxuu noqday nin eerigo-an taagan oo meeluu kala xidhiidho ilaa markii hore xidhiidh baabu haysto maxaanku idhaahdaa dee wax dhan bay u ahayd ma garanaysaa xidhiidhkii markii uu waayey kuna darsoo jacaylna bastii buu yahay jacaylla waa bestiyo isaga waa ka dhab oo jacayl baa meel ka taagan hadda soomaad garan haddii aanu jacayl dhab ka ahayn dee muu muu een, maxaanku dhahay fiisahaa dhan muu dheheen ka baaqo wadiya calaf waxaan ahayn buu yidhi jacaylkeenna ka weyn marka waxaynu eegi doonaa bal qaybta labaad caashay iyo weliba maansadan uu ka tiriyey jacaylka wiilka ay isku fasalka ahaayeen een, eh, ku dhacay iyo weliba gabadhaade ka dhooftay ee intay fiise degdeg iyadoo meel wanaagsa arrintu marayso Mm, arrimo markaas kole waxun yihiin waxaan maqli jiray ismaaciil oo dariskaaga waa ilaala lagu dirsan ninkaa sheekada nin saaxiibkii bay qabsatay korkuu kala socday kor kala socday markaas isaga uga sheekeeyey dabcan marka khaliif xirsi ismaaciil ayuu ahaa oo ku magac dheer haariye magaalada burco ayuu ku nool yahay hase ahaatee isagoo magaalada hargeysa ku sugan ayuu u warramay wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac
mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan ismaaciil markana waxaan u gudbaynaa wiil tahriib ku daalay inkastoo saddex goor wiilkani daalay uu ku daalay qaar baa laga laga yaabaa inay saddex goor iyo ka badanba tahriibeen laakiin uh, wiilkan wuxuu ka had sheekayn doonaa aan soo wada goor dhowaa cabdulaahi axmed cabdi baa lagu magacaabaa inta goor uu sii socday uu soo socday wixii uu la kulmay iyo weliba een, meelaha uu ka bilaabay safarkiisii meelaha uu sii maray marka waxaa lagu magacaabaa cabdulaahi axmed cabdi waa wiil soomaaliyeed hadda ka hor ayuu tahriibay sidaan sheegay dalka yemen iyo sacuudiga cabdulaahi waxa uu saddex jeer u tahriibay dalka sacuudiga hase ahaatee ciidamada sacuudiga ayaa saddexda jeerba dib ugu soo celiyey soomaaliya markii saddex jeer laga soo tahriibiyey sacuudiga ayaa wuxuu go'aansaday markaa wuu iska samra marka wuxuu yidhi malaha een, wadankaagu waa waalidka lama huran waa xeel uu yidhi halkaanaan lagugu haysan ma halkaan maaragtay aad waxaad doonta ka qabsatay marka waa ganacsade waxa uu ka bilaabay ganacsiga magaalada kismaayo bal aanu wada dhegeysana sheekadiisa Een, noloshayda asaasiga waxaan ka soo bilaabay een, markii hore ganacsade yaan ahaa muddo aan maranayo inay ahayd labadii kun baa waxaan miisla ka noqday magaalada hargeysa la yidhaahdo Een, waxaan jiray labadii kun een, adi labadii kun markii la yidhaahdo eh, waa toban iyo sagaal baan jiray miis yar baan marka hargeysa kulahaa miiska inaan hargeysa kulahaa adugu waan fahmi waayey waan ka tegey waan tahriibay magaalada boosoleelaan ka tahriibay magaalada boosoleed markaan ka tahriibay anigu oo, wakhtiga inaan yarba iska yaa marka waxaan tegey meel yeman la yidhaahdo yeman oo dadku aad ugu dhib badan yahay oo aad bulshada een, soomaalida oo la ixtiraamaynin oo iska dacdaraysan oo caafimaad aan haysanin iyo waxyaalo fara badan ayaan maray sanadka aad tahriibaysa sanadku ahaa wuxuu ahaa labadii kunbo ah Ee, boosaaso iyo yaman maxaad ku tagtay Een, boosaaso waxaan ku tegey een, miiska yar een kuu sheegayo een hargeysa ku lahaa gaari gacan buu ahaa miis yar oo alaab yar ii saaran tahay waan iibsaday waan xaraashay dadku tahriib iyo waxba markaan dadka yaa dhalinyaro tahriib iyo waxba looga sheekayn jiray tahriibtaan si ku galay boosaan tegey boosa markaan joogay waan boosaan muddo adigu meel b b t waxbaan ka shaqeeyey noolkaan ka urursaday noolkii markaan ka urursaday waxaan tegey magaalada la yidhaahdo een, cadan la yidhaahdaan tegey cadan doon baa ku tagtay doon baan ku tegey ha doon baan ku tegey doonta markaan ku tegey aan ka degnay magaalada basaatiin baan tagnay basaatiin markaan ka tagnay cadan baan tagnay oo qaxooti agteeda nala geeyey oo qaxootigii baan ka dhuumanay oo meel iska aan mataqaanay aan dee naqancinni bay noqotay xageed ku socotaa markaa marka higsiganaga koowaad wuxuu ahaa inaan sacuudi arabiya tagno sacuudigaa socotay Ah. sacuudiga marka aan aan ku soconno marinkanagu qasab wuxuu noqday inaan yeman maro yaa kula socday marka waxay la socday dhalinyaro adigu een, aniga aynigiyaan la socotay oo habliyo rag labadaba leh Een, sacuudiga marka aan u soconayna yeman maan aan ku soconay sacuudiga aan ku soconay laakiin yeman marinkanaga ahayd sacuudiga marka aan tagnay ee, aan xuduud ka galay baa waxaan tagnay bulshada sacuudiga waa dad aad dadka u takoora oo mar kasta iyo wakhti kasta waxaa lagu leeyahay xaggeed ka timid ma soomaali baa tahay xaggeed u socotaa waddankiina maxaa kaa keenay maxaa maxaa ma gaajaa ku wadda barnaag gaajana ma wade annaga ee, dad oo dagaallo iyo dagaallo sokeeye iyo wax waddankana ka dhaceen baa ahayd wax da- ee, gaajina ma wado laakiin shaqo tag baan nahay Een, dadka sacuudigu marka een, qayb beer bay dadka u dirsataa qaybii xoolay u dirsataa Een, wakhtiga ayada magaalooyinka lama geli jirin magaalooyinka way iska dhib badnaayeen oo mataqaanaa soomaalida aad ba looma baranin laakiin beeraha iyo een, xoolihii iyo waxaas dadka loo dirsan jiray kadib anigu marka ee, noloshayda markii aan kaaga sii sheekeeyo een, maxamadow waxaan tegey sacuudi arabiya markaan sacuudi arabiya tegey baa waxaa nin carabaa noo yimid ninka carabkii wuxuu rabay shaqaale beer baa looga shaqaynayey een, meesha adigu ilaa lix soomaaliya iyo dhowr nin oo een, etoobiyana ayaanu ahayn hay Ee, ninka shaqaalu qaadqaatay markuu shaqaalihii qaadqaatay baa wuxuu raadinayay qofba qofku ka awood badan iyo ka xoog badan buu raadinayay anigu markaa waxaan ahaa dadka meesha jooga ninka ugu yar baan ahaa ee, mataqaanaaye da ahaanna ugu yar muuqaal ahaanna indhahiiguna buuxinin baan indhihiisa aana buuxinin markaasaa wuxuu igu yidhi adigu niyo soomaaliya maxaad kasoo do- een, soomaaliya markaad ka imanaysa sacuudi arabiya maxaad kasoo doontay buuhi. ma shaqayn karti ilmo yar baa tahay waxaan kuwa niyo een, gaaja waddankaignama keenin waxaa naga keenay colaad colaadna naga keentayna een, waad ogtihiin oo soomaaliya waa burburtay dee markaa inaan sacuudi arabiya waxaanu imid inaan ku badbaadno oon ka shaqaysanno ayaan u nimid ninkii sacuudiyaanka u qoslay wuxuu igu yidhi adigu cabdalla waa- waa- waad- waad shaqaynaysaa waanad raacaysaa Een, shaqada laga shaqaynaya waxay timir la yidhaahdo balax oo la oo la guri jiray oo si fiyay bahana loo xidhi jiray alaabtaasa marka anigu yaan tirin jiray marka ay ku guraan karaatoonta yaryar ay ku guraan baan tirin jiray aduu wuxuu yidhi waa inaad cabdalla ii gurto ee ii tiriso tireeda guud ahaan ii soo gudbiso saanaad lacagtaada ku qaadato meeqaa ku heshiiseen lacag Een, yoomkii waxaan qaadan jiray shan iyo labaatan riyaal oo sacuudiyaan aan qaadan jiray marka waxa ay u dhigantaa maanaya laba iyo toban dollar iyo badh saasay u dhigantaa marka adigu saasaan ku shaqeeyey sacuudi arabiya intaan joogay saddex jeer baana tahriibey saddex teeren jeeran tahriibey dhibka aan ka soo maray sacuudi arabiya iyo een, duruufaha naga soo qabsaday waa duruufo aan hadda halkan loogaba sheekayn karin oo u baahan wakti dheer iyo process dheer in loo maro
waxa uu ahaa cabdulaahi waa cabdulaahi axmed cabdi magaalada kismaayo waxay ku sheekaysteen wariyaha v o a khadar maxamuud xareed waxaa naga xusuusinaya in qayb kale oo ka mid a sheekada cabdulaahi aad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee maalmaha soo socda welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a ismaaciil oo malaha heesihii dabacsanaa ayaan dhegeystayaasha naga Wa- sugeen markana waxaan filayaa een caashay dhinacii heesaha ayaa haddaaya laynaga filiyay waa hees shirib ah Hay.
maryan rowl oo ku luuqeynaysa ayaa ku luuqeynaysa balan wada dhegeysana malaha rid- ridimkii shiribkay leedahay aad iyo aad sida curadan dhalaybaan qalbiga iiga cuganto xadbaa iigu kayaal oon cidna goyn karin Ah, sida curadan dhalaybaan qalbiga iiga cuganto xadbaa iigu kayaal oon cidna goyn karin annakii aan caashaqo ragga aan ka calmado igu celi dhabtaado marna ha iga caajisin annakii aan caashaqo ragga aan ka calmado igu celi dhabtaado marna ha iga caajisin cawaayo maalin cindigan casharkaagaan ku celcelshaa carasan raaga celiyo arma ku caaweyna cadcadey carabtii cabdi mayraale yaa kugu casuma casargaab eldheeryo balcad yaa carfid arcaanadayama ka cabnaa cosobkii jowhar cambayaal yaa caanuuni ma soo cunaa kaasima adna colka diraaliyo cadownaga ilaaliyo aan hay iswadaacisayno cambe jawhar yaalla iyo canuuniba soo cunnaa canuunigii baa ii soo dhadhaa ismaaciil horta canuuniga ma taqaana mise caad baa u taqaana adiga caad baan u aqaana Canuuniga.
weliba markaad saa u cuntid waad seexanaysaa hurda hurda ku qabanaysa ma waalantaa cambe shabna De- camba shoog cambaha intaasoo nooc leh qaarkood weyninka intay ka bateen laf xitaa ma leh anigu waxaan aqaanaa cambe shoog cambe laf cambe babaay anagu intaanu ahno babaay een, maxaa la odhan jiray marka marka babaygina camba camba tirahda camba babaay iyo camba meelaha laf dadka qaybtoodba waxay yidhahdaan cambe babaay waa gartay oo isla isla a- waa loo ab- is- isku dhinac baa loogu marka waa abtiray.
cambihii oo laf leh midaan laf lahayn bad Mid- mid inin yalay mid laf maya aniga babaay iyo waxaan u kala aqaanaa cambi waa laba qoloo kala duwan oon shaqays ku lahayn labadaaba ka soo qaaday meeshu ka yimunba hadalkiisa loo aad raacaya iyo aad canuunigaas iyo cambahaas haddaad qabow iyo caafimaad ku cunta ismaaciilo maxaa kaloo kaa maqan hurda koo xigta dadka qaar ee tahriiba mararka qaar dadku waxay isweydiiyaan war haddaaba cambe helaysa iyo canuun aad haysato maxaa kaa maqan muuskiina ku dar mooskiina halkaa iska yaalaan laf balayn webigii jubbana biyihiisiina ku sii raaci.
إن- inaba caadi ma inaba caadi ma waa tahay bal intaasaanu ku dhaafno codka macaana fanaanada maryan ruun ayay ahayd haatanna waa jamaal axmed cismaan iyo xubintii ciyaaraha oo dhegeystayaashaan usoo gudbinayno
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha xalay waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan isreebka koobka adduunka iyadoo waddamada qaar ee isku diyaarinaya koobka yurub ee sannadkan dhacaya ay iyaguna ciyaaro saaxiibtinimo ay dhileen haddii aynu ku bilowno kulamada isreebka koobka adduunka waxa ay kooxuhu isku arkeen dhinacyo latin amerika xulka dalka bolivia ayaa waddankiisa ku martigeliyey waddanka colombiya waxaana lagu awoodranaaday laba gool iyo saddex oo colombiya ay ku awoodwanaatay waxaa saddexda gool xulka dalka colombiya u dhaliyey hamis rodriguez baka iyo cardona ecuador oo gruubka hogaaminaysa ayaa waxa ay martigelisay waddanka baragway laba gool iyo laba gool ayayna isla dhaafi waayeen labada kooxood hase yeeshee kulanka la wada sugayay wuxuu ahaa kulanka jili iyo argentina dhex maray iyadoo labadan waddan la xasuusto in kulanka kooba amerika finaalihiisa ay dalka jili ku ciyaareen oo koobkaasina ay ku guulaysatay xulka dalka jili ayaa argentina oo ka duulaysa in dhibco aan wanaagsaneyn ilaayo hadda haysato islamarkaasina guuldaradaasi jili hore ay kala kulantay doonayso inay iska masaxdo ayaa ciyaar dardar xoogan la soo gashay waxaana naadiga jili oo iyana aysan isdhiganaynin ay daqiiqadii koow iyo tobanaadba dhalisay goolkii koowaad ee laga dhaliyo gegada lagu ciyaarayay ee waddanka jili ciyaaryahan gutres ayaa daqiiqadii koow iyo tobanaad goolka koowaad waddanka jili u dhaliyey waxaase u beribareeyey argentina sagaal daqiiq kadib ciyaaryahan angel dimaria ciyaartana ka dhigay gool iyo gool lionel messi oo ka maqnaa kulmadii hore ee ciyaarta hase yeeshee xalay xulka dalka argentina hogaaminayey ayaa goolka labaad ka soo shaqeeyey islamar ahaantaasina u baasay ciyaaryahan mercado oo daafaca uga ciyaara naadiga argentin goolkaasina dabadhaafiyey golwadaha xulka dalka jili ahna kabtanka dalka jili claudio bravo oo goolka dhinaca kale u qabta naadiga kubadda cagta barcelona ciyaartaas ayaa ku dhammaatay laba gool iyo gool sidoo kale beru iyo venezuela ayaa laba iyo laba ku kala baxay maanta waxaa dheeli doona brazil iyo uruguay waxaana ilaayo hadda kulamada la ciyaaray hogaaminaya xulka dalka ecuador oo shan kulan oo ciyaartay gruubka ku hogaaminaysa saddex iyo toban dhibcood uruguay ayaa afar kulan oo ciyaartay xilada sagaal dhibcood Paraguay shan kulan oo ciyaarto xillada sideed dhibcood Argentina shan kulan oo ciyaarto xillada sideed dhibcood Brazil oo maanta dheeli doontana waxay iska leedahay toddoba dhibcood Chile ayaa kaalinta lixaad dhex fadhida oo toddoba dhibcood iskale oo shan kulan ciyaartay sidoo kale kulamada kale ee dhici doona waxaa ka mid ah el salvador ayaa la ciyaari doonta naadiga honduras canada iyo mexico ayaa dheeli doona halka haiti iyo panamana ay dheeli doonaan jamaica waxay martigelin doontaa xulka dalka costa rica dhinaca kale caalamka waxaa ka dhacay kulamo kale oo saaxiibtinimo iyadoo dalalka yurub qaarkood ay isku diyaarinayaan ciyaaraha euro haddii aynu ku horeynana jasiiradda solomon waxay la ciyaartay xulka babo new guinea waxaana laba gool waxba ku adkaaday jasiiradda solomon singapore iyo myanmar ayaa gool iyo gool ku kala baxay malta iyo moldova eber eber ay isla dhaafeen estonia iyo norweyna bareejo eber ah ayay isla dhaafeen griiga ayaa laba gool iyo gool kaga adkaaday zerbe montenegro turkiga ayaa ka adkaaday waddanka sweden laba gool iyo gool ayaana turkigu ku awoodroonaaday denmark ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay xulka dalka iceland ukraine ayaa sidoo kale gool iyo waxba kaga adkaaday hobrus jek republic ayaa guuldaro kala kulantay naadiga waddanka scotland north ireland iyo wales gool iyo gool ayay isla dhaafayeen hase yeeshee kulanka xiisaha badan wuxuu ahaa italy iyo waddanka spain waxaana ciyaartaasi oo si weyn loo wada sugayey ay ku dhammaatay gooli gool bareeja inkastoo fursado dhowra iska khataarin waddanka talyaaniga ayaa hase yeeshee u suurgashay hal gool keliya inay dhaliyaan waxaase sbain goolka looga hormaray u barbareeyey arits adrus daqiiqadii toddobaatanaad saddex daqiiqo uun kadib goolka koowaad ee dalka talyaaniga u dhaliyay dhegaystayaal xubintii cayaaraha halka aynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo xubintaasi ciyaaraha inala socodsiinaya caashayda cabaarhadanba mar haddaan markii hore maryan ruun soo qabtay hay adiguna cigaal soo qoo madilada
waad waad durugtayba axmed cali cigaal baan filayaa heestuna waa tiye heestu waa gabdhuhu waxay ku faanaan gurigii nin yeela waxa guurka kugu diray garan maayo anigu waa gardhigasho haye malaha gabar baa intaas la raba in loogu beerdulucsa laleeyahay adigu maxaad gabdhaho dhan sidaas bay rabaan adda maxay ku diiday axmed cali cigaal codkiisa dhegaystayaashaan u kala baxna mar kale bulaalo gacmana baaru yeele haddaa tahay mid gaareya ha igu dayn galgalashada geedaha waxaa jira guxundhaalabaaso lugaka gulaalo gacmana baaru yeele haddaa tahay mid gaareya ha igu dayn galgalashada gobtan fariistaba melroob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodirxadhigalaygeed ahaadi gobtan fariistaba melroob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodirxadhigalaygeed ahaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guri iyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo aniguri gabdhuhu waxay ku baanaan guri iyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo aniguri
heestaasi gabdhuhu iyo codka macaan fanaanka axmed cali cigaal ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a mar kale waxaan hawada kusoo noqonaynaa haddii alla idmo galabta saacaddu markay tahay afarta inta ka horreysa dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa codkaasi macaan ee xas- ee fanaanka axmed cali cigaal
garta ruux yaqaano gardaraada ka jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday garta ruux yaqaano gardaraada ka jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday gobtan fadhiistaba melgeel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geduyaadii gobtan fadhiistaba melgeel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geduyaadii gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu diray garan maayo aniguwi